oo ku dhow dhow madiina sanadkuna durban iyo iyo fulla meel oo iyo jeesar udhasha kanada dhaha iyo raaxo iyo meelahaas oo kale ah idanka amsom idanka dawladda koonfur galbeed iyo dawladda soomaaliya ana dadal idan waa dagaalkumay dagaal waxay hadda oo ay barteen oo kolley diinta shacabka soomaali ay ogyihiin meelaha oo ay joogaan haddii loo dhagaado waa iska baahan dadaal ma samaynayan waa niman oo shacabka oo keliya haddii oo ay waayaan oo meel adegi karan oo meel oo haruntooda aan la ogaan marka hadda shacabkii ayaa ilaadan hadda waa shacabkii ayaa hadda jiideen inta gudahoda gala shacabkii ay dhibaateyeen marka horridaas ayaa lagu faaidaysanaya ayaga wardan lakin meel kasta ay joogaan reerkadiina meelaha ayaga ay joogaan ayagaa kasoo gooyen garaankooda ayaga kasoo gooyen oo shacab ugoodeen way shacab oo oo nimankii nabadgutahay markii oo degmada aan la soo galay ayaga ay guuriyeen xoog ay guuriyeen dhibaato badan haysay ayay ayay raashin gargaar ayay ugaybeen